waa salaamintii marka ugu horeysa salaan kadib waxaan la qabaa mahadcelintii ay soo jeediyeen wasiiradii iga horreeyey ee halkan ka hadlay ee ku saabsaneed soo dhoweyntii diiraneed ee naloo fidiyey markaan nimid halkan waxaan kaloo rabaa inaan hoosta ka xariiqo ahmiyadda ay leedahay booqashadan maanta iyo ahmiyadda uu leeyahay gobolka baay gobolka baay sidaad aragtaan muddo aada u kooban gudaheeda waxaa isugu soo noqnoqday oo soo booqday madaxda sare ee qaranka oo ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya taasi waxay idin tusinaysaa ahmiyadda gaarka ah ee dowladda soomaaliyeed ay siinayso shacbiga ku dhaqan gobolka baay waxayna u siinaysaa inay yihiin shacbi nabadda jecel oo nabadda ka shaqeeya inay yihiin inay yihiin shacbi wax soo saar inay yihiin shacbi dowladnimada iyo qarannimada ka shaqeeya inay yihiin marka aada iyo aad baan runtii arrintaas inaad sidaas inaad ku sifowdaan aada baan ugu faraxsannahay waxaana idinka rajaynaynaa inaad dadaalkiina sii laba laabtaan intaas markaan ka gudbo waxaan rabaa inaan soo koobo hadalkayga waxaa iga dambeyn doona wasiirka arrimaha gudaha runtii fursaddii maanta aada hesheenoo wafdigan heerka sare ah ee dowladda ka socday idin yimid si uu u ogaado dareenkiina iyo waxa aada qabtaan iyo maaragtay ra'yigiina waxaan u malaynaa sida muuqato waa ka faa'iidaysateen runtii dareenkiina si geesanimo leh oo aan cabsi lahayn ayaad u soo bandhigteen arrintaasna waxaa wax ka oran doona wasiirka arrimaha gudaha aniga waxaan rabaa amniga xaggiisa inaan dhowr arrimood aan ka jeediyo sidaa kale booqashadeen sideedaba sida aad wasiirku sheegay wasiirada iga horreeyey isaakana wasiirka uu sheegay waxay la xiriirtaa ukuurgelidda dhanka amniga iyo arrimaha bulshada iyo dhaqaalaha marka amniga waa tan ugu muhiimsan amni haddaan la helin kuwa kale dhaqaale lama heli karo adeega bulshadana ma imaan karo amnina waxaa lagu heli karaa in shacbiga iyo ciidamada ay wada shaqeeyaan inaad idinka la shaqaysaan ciidamada amniga qaabilsan ee waddanka jooga runtii aad baan ugu mahadcelinaynaa dadkii gacanta ka geystay in baydhabo la xoreeyo oo maantana amnigeeda heerkaas uu soo gaaro laakiin waxaan qabaa amnigaas weliba horumar ka sii wanaagsan ayaa la gaarsiin karay haddii shacbiga iyo ciidamada iyo maamulka ay gacmaha intay isqabsadaan ay wada shaqeeyaan runtii haddii haddana waa wixii oo cabasho ahaa iyo ra'yigiina waa la maqlay dowladdana waa wasiirkaa ka hadli doona waxaan kaloo dhihi lahaa shacb ciidan ma guulaysan karo haddaanan shacbiga taageero ka haysan amniga idinku idinku xiran yahay inaad iska qabataan midka tuugga ah midka wax qarxinaaya midka shabaabka ay dadka basoolooyin la daba taagan oo luuqyada ku jiro inaad iska qabataan xaqdarrada kuwa ku dila dadka oo aada soo sheegtaan oo aadan guryihiin u ogolaanin inaad u ijaartaan inay ijaartaan guryihiin aadan u ogolaanin inay ku dhuntaan inaadan u ogolaanin kuwa saas yeelaya runtii riximna ma aha qabiilna idinku ma aha waa dembiiliyaal marka marka inaad iska qabataan oo idinka soo sheegtaan ciidamada amniga waxay u taagan yihiin afar iyo labaatan saac inay amnigiina ka shaqeeyaan oo amnigiina ay horumariyaan sida keliya ay ku horumari karaanna waxay tahay inaad idinka la shaqaysaan oo wixii xog ah aada siisaan meesha kan wax kharibaaya uu joogo aada u sheegtaan bulshada ku dhaqan gobolkan boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waa bulsho fiican oo nabadgelyada jecel oo ammaanka jecel halkaas xunka ah ee ku jira ee dadka maaragtay dhiigoodii bannaystay oo xoolahoodii bannaystay ee gabdhaha faraxumeynaya waa iska qaban kartaana iska qabta ciidamada la kaashada ciidamada ayaa idin joogo u sheega xogtooda ciidamada intaas markaan ka gudbo waxaan kaloo aan idin sheegi lahaa dowladda inay qorsho ay ku talagalsan tahay sidii loo xoreyn lahaa degmooyinka kale ee gobolka dhiman hadda baydhabo keliya noo xoreysan waa ogtiin iyo qansaxa dheer laakiin degmooyinkii kale waa dhiman yihiin sida diinsoor iyo buur hakaba marka dowladda qorshay wadaa sidii degmooyinka dhimanna si deg deg ah gacanta dowladda ay usoo geli lahayd waxaan kaloo waxaan kaloo dadaal xoog leh aan ugu jirnaa sidii loo furi lahaa jidka isku xira baydhabo iyo xamar waxaan rabnaa aanu ku talagalsannahay haddii al yidhaahdo baabuurkii qofkii shaksiga inuu baabuurkiis ka soo qaato xamar uu baydhabo yimaado baydhabona uu ka qaato uu tago xamar asagoo nabad ah waxaan rabnaa in maaragtay ba- ba- ba- basaskii iyo layloonkii ka shaqayn jiray xamar iyo baydhabo dhexdooda ay dib usoo noqdaan oo furmaan arrintaana insha allah arrintaasna insha allah mar dhow ayaan rajaynaynaa idinkana waxaa la rabaa inaad gacan ka geysataan runtii waxaan kaloo rabnaa dhulka maadaama uu sii ballaaranayo degmooyin la xoreynayo oo aanu doonayno inaanu gobolka keliya baydhabo gobolka baay keliya mehe aan u gudubno xudur iyo gobolka bokool intaba oo magaaladaas xudur iyo ma- degmooyinka kale gobolkaas ka tirsanna aan xoreyno ciidan baa loo baahan yahay ciidankaas inaad kala shaqaysaan eh, saraakiisha eh, dowladda ee ku sugan eh, gobolkan gaar ahaan magaalada baydhabo sidii ciidan loo tababari lahaa runtii ciidan tababarkiisana dowladda etoobiya ayaa diyaar noola ah inay noo tababarto ciidamada oo halkan amnigana wax ka geysatay marka ciidankaas oo aruurintiisa dhalinyaro fiican inaad la kaashataan saraakiishaas oo aad ka howlgashaan ayaan idinka codsanaynaa ciidamadaasna ma noqon doonaan ciidamo la dayaci doono sidii hore dowladdeenu siduu sheegay wasiir ku-xigeenka waa dowlad rasmi ah walow dhaqaalaha iyo tabarta weli aanan soo kabsanin laakiin waxaa waajib ku ah kuna dadaalaysaa inay musheer iyo baahida ciidanka uu u baahan yahay daawada iyo cuntada iyo kulli ay ku habqabtirto marka insha allah arrintaas gacan gacan ku siiya saraakiisha kale waxaan rabaa inaan kusoo dhoweeyo markan wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka saaxiibkeena cabdikariim
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله socono ee ka socda dowladda federaalka ee jamhuur- jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya farxad weyn noo ah inaan maanta baydhabo jannaay aan ku sugannahay inaan qeybihii bulshada ee maaragtay magaalada baydhabo iyo gobolka baay aan la joogno inaan waxa ay qabaan iyo waxa ay maaragtay damacsan yihiin iyo himilooyinkooda inaan la- la- la- la qaybsanayno o la wadaagayno ee sidaan horeba u sheegay wafdigan dowladda ka socdo ee yimid gobolka baay ujeeddada wafdiga iyo socdaalkooda wuxuu yahay inaan u kuurgallo xaaladaha siyaasadeed nabadgelyo bulsho iyo dhaqaale ee gobolka inaan u kuurgallo inaan la kulanno dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada hadday ahaan lahaayeen haweenka dhallinyarada odayaalka saraakiisha ciidamada maamulada ee heer degmo iyo heer gobol dhammaan qeybaha kala duwan oo dhan inaan aragna ayaan rabnaa ujeeddadu waxay tahay inaan dul istaagno soona taabanno xaaladda iyo heerka ee dhinac siyaasadeed nabadgelyo bulsho dhaqaale ee deegaanku uu ku sugan yahay inaan soo taabanno ee ayadoo wafdigu uu ka kooban yahay wasaarado kala duwan laakiin haddana si gaara wasaaradda arrimaha gudaha oo ah wasaaradda ay hoos yimaadaan maamulada gobollada iyo degmooyinka ee sab- socdaalkan asaga ah oo hadda meeshan aan ku nimid si gaara ayay waajibaad iyo arrimo gaaraho ay wasaaraddu ay maaragtay ee rabto ayay rabtaa inay halkan ka qabato waxaa ugu weyn ee wasaaraddu waxay dhowaan ku dhawaaqday sida kolley idaacadaha iyo telefisyoonada aad ka maqasheen ama xukuumaddaba guud ahaan ay ku dhawaaqday in la rabo dib in loo yagleelo ee maamuladii gobollada iyo degmooyinka maamulada gobollada iyo degmooyinka in dib loo dhiso lana- lagana soo dhiso maamullo kumeel gaara oo jiri doona muddo lix bilood ah ugu badnaan maamuladaasi oo afar shaqo la rabo inay qabtaan shaqada koowaad ay qabanayaan waxay tahay arrimaha nabadgelyada iyo ma deegaanada iyo degmooyinka ka dhiman gobolka inay gacanta dowladda kusoo celiyaan inay ka shaqeeyaan waajibka labaad ee maamuladaasi ay qabanayaan waxay tahay arrimihii adeega bulshada hadday ahaan lahayd caafimaad waxbarasho gargaar in ay dowladda dhexe iyo ayagaba ay ka wada shaqeeyaan oo ay bulshadu si u gaarsiin lahaayeen ay ka shaqeeyaan waajibka saddexaad waxay tahay in eh, dib u heshiisiin iyo walaaleyn iyo nabadeyn ay u sameeyaan deegaanada degmooyinka iyo tuulooyinka wixii ka harsan ee dib u heshiisiin ahee jira inay sameeyaan iyo ugu dambeyn waajibka afraad wuxuu yahay inay u gogol xaaraan maamulkii rasmiga ahaa ee gobollada iyo degmooyinka ay yeelan lahaayeen maamuladaasi oo ku imaan doona qaab doorasho ah oo degmo kasta laga soo dooran doono kow iyo labaatan xubnood degmo kasta laga soo dooran doono koob iyo labaatan xubnood oo golo deegaan ah oo ay bulshadu soo dooran doonto koo iyo labaatankaa xubnoodna iska dhex dooran doonaan maamulkii gobolka iyo maamulkii degmada intaba iska dhex dooran doonaan maamulkan kumeelgaarka ah ee la raba hadda in gobolladii degmooyinka laga dhiso laftirkiisu ma noqon doono maamul magaalada muqdisho laga soo magacaabo oy wasaaradda arrimaha gudaha soo magacaabdo ma noqon doona wuxuu noqon doonaa maamul ku yimaada wada tashi lala yeesho go- eh, eh, dadka qeybaha kala duwan ee bulshada ee ku nool gobolka iyo degmada ku yimaada ku ku yimaada waxay doonaan gobol kasta ama degmo kasta ee maamulka hadda ka jiraahay ay dadku inay raalli ka yihiin aan dareenno oo ama adeeg nabadgelyo ama adeeg bulsho iyo kawarqab iyo dhexgal iyo raalli noqosho bulshadu ay raalli ka tahay gobol alla gobolkan ka dareenno iyo degmo kastoon ka dareenno haddee qof fiican anigu bedeli mayno laakiin gobol kasta iyo degmo kasta oo aan ka dareenno bulshada iyo asaga inay u- u dhexeeya gaab oo aysan bulshadu adeega iyo waxqabadka maamulkaas inaysan raalli ka ahayn aan dareenno waxaan ku qasbannahay ee maamul ahaan iyo wasaarad ahaan inaan u howlgalno maamulkaasi inaan bedelno aanan ku bedelno maamul kale oo ay keensadaan deegaanka iyo dadka deegaanka ku nool iyo qeybihiisa bulshada ay keensadaan oo talatooda ku yimaado inaan ku bedelno ayaan ku qasbanna maxaa yeele annagu mar kasta haddaan nahay maamulkii dowladda dhexe waxaan ku shaqaynaynaa dareenka dadka waxaan ku shaqaynaynaa rabitaanka dadka waxaan ku shaqaynaynaa aragtida dadka ee nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa la yidhi ee, asagoo meel fadhiyaa janaaze lasoo hormarsiiyey dadkii la fadhiyaa waxay dhaheen barakablaab uu ahaa khayrlaab uu ahaa shar- ba- waa shar badnaa waa midkii badnaa nebigu wuxuu yidhi wajabad haddana janaaze kale lasoo marsiiyey alla ninkii fiicnaa oo khayrka badnaa oo wanaagga badnaa oo dadka u roonaa oo sadaqada badnaa la yidhi wejabaduu dhahay haddana nebiguba labadii jeer wuxuu hal jawaabu bixiyey ogo wejabad iyo wejabad wejab macnaheed waxaa waaye wuu helay iyo wuu helay waa way weydiiyeen saxaabadii marka waxay dhahay yaa rasuulullahi nin fiicanaa lasoo marsiiyey wuu helaa tiri nin kaloo xunaa lasoo marsiiyey wuu hel maxaa ka wadaa wuxuu yidhi idinku haddaad tihiin bulshadii oo dunidan ku noolayd markhaatigii ilaahay adduunkan uu keensadaa tihiin marka ninkii ay wanaag ku sheegteenna markhaati maadaama aad tihiin wanaagga aad ku sheegteen oo xag ilaahay ka helaa ninka aad xumaan ku sheegteenna maadaama markhaatigii ilaahay aad tihiin xumaantii aad ku sheegteen buu ilaahay xaggiisa ka helayaa waxaan ka wadaa marka markhaatigii bulshadan da dowladda ee bulshadii gobolkan joogtay degmadan joogtay waa intiinaani inta maqan cid alle ciddii maamul ah ee aad wanaag ku sheegteenna annaga waxaan leenahay wajabad cid alle ciddii maamul ah ood xumaan ku sheegteenna waxaan leenahay wajabad maxaa yeele waa ku qasban waa ku qasbannahay inaan sidaas qaadanno waa ku qasbannahay waxaan rabnaa marka eh, midna waa rabaa horta haddaan soomaalina anigoon hadda maamulka halkan ka jira difaaceyn oo inaan difaacana dawaab igu leeyahay oo waa ninkii aniga wakiilkayga ahaa waaye gobortooruhu wasaaradda arrimaha guduhu wakiilkaya guddoomiyaha degmadu wasaaradda arrimaha guduhu wakiilkaya aniguna madaxweynahan wakiilka ah marka sidaas la isku daba yaallaa Eh, laakiin haddana qof bini aadan ahoo ziira ah ma jiro qof kasta waxna waa saxa waxna waa qaldaa shaki waxaan ku jirin maamulka gobolka maamulka degmadu inay wax qabteen waa qiraa taas maxaa yeele qof ziira ah ma jiro laakiin haddana inay dhaliil leeyihiin shaki kuma jiro idinkaaba sheegay inay dhaliil leeyihiin inay dhaliil leeyihiin idinkaaba sheegay marka waxaan rabaa marka soomaali haddaana inaan baranno qofkii qof kasta waxa uu sameeyey inta uu sameeyo fiican oo yarna hala sheego xoogaaga yarka oo uu ka sambirixday ama uu ka gaabiyena hala sheego laakiin yaan la wada dhihin yaan la wada dhihin qofka waa wada xun yahan yaa la wada dhihin waa wada fiican yahan qof wada fiican adduunka ma jiro qof wada xunna adduunka ma jiro marka taas waa iga war guud waaye macnaheeda ma aha wixii aad sheegteen niman nin mare ku daahaya marna ma ahi wixii aad sheegteen iyo waxaad dareenteen iyo waxaad gocateen nin mare ku daahaya ma ahi laakiin waxaan diidanahay ninka berri yimaadana haddii uu sidoo kale la yidhah oo kan kaloo yimaado maamul loo toosaa male waxaa la rabaa kii maanta yimaada hadduu dhaliilan yahay dhaliilkiisa aan sheegno hadduu ammaano yahay ammaantiisa aan sheegno intuu ku dhaliilan yahay aan sheegno haddii aan iska bedelayno idinkaa khiyaar ule bulshada khiyaar ule waa la bedelaa hadduu noo joogaa idinkaa khiyaar ule bulshada khiyaar ule waa noo joogaa annaga haba yaraatay haddaan nahay waa dowladdii dhexe dadku qofaysa rabin kuma korhaynayno dadka qofay rabaanna kama xoogayno kama qasbayno mar walba waxaan ku shaqaynaynaa rabitaanka bulshada doonista bulshada ee waxa ay bulshadu aragti iyo fikir ay ka qabta maamulkaas ayaan ku shaqaynaynaa haddii marka maamul kasta uu ogaado in aragtida bulshada berri lagu xukumi doono oo bulshada waxa ay ka qabta berri ay abaalmarkiisa iyo wanaagiisa iyo midkigiisa uu noqon doono maamulkaas wuxuu ku qasbanaan doonaa inuu bulshada tixgeliyo inuu bulshada embaawar gareeyo inuu bulshada talada wax ka siiyo inuu bulshada raalli geliyo inuu bulshada hortooda iska dhiso ayuu ku qasbanaan doonaa marka taas waa waddo fiican oo noo bilaabatay waa waddo fiican oo dowladda soomaaliyeed siyaasadeeda iyo bolisigeeda waxa ay ku shaqaynaysa ah aad iyo aadaan umahadsantihiin aad baan ugu faraxsanahay sida maarata runtii wanaagale xorriyadale fiicnaantale aad u- u- u- u- u hadasheen aad iyo aadaan ugu faraxsanahay taas waa dhinacay dhinacii maamulka dabcan waxaan la kulmi doonaa qaybaha kale ee bulshada ee dhiman ayaan la kulmi doonaa waxaan la kulmi doonaa maamulka laftigiisaan la kulmi doonaa oo asagana aragtidiisi iyo fikirkiisi waxa uu qabo noo sheegi doono noo sharxi doono waa la kulmi doonaa markaa kadib ayaa markaa wadatashiga qaybaha bulshada o dhan dhammayno ayaan aragtidanada iyo fikirkanaga saxda ah iyo kama dambaysta aan soo bandhigi doonaa weliba waa markaan dowladda dhexe ee xamar joogto aan la sheergarayno annagoo ururinay fikirkii iyo aragtidii jiray oo idin ururinay ayaan la sheergarayn doonaa insha allahu tacaala taas sidaasay noo tahay dhinaca kale sida saaxiibada ay hore u sheegeenba ee, adduunku wax walba waxay leeyihiin baysay leeyihiin nolosha waxaa bays u ah nabadgelyada haddaana nabadgelyo jirin maamul ma jiraayo haddayna nabadgelyo jirin horumar ma jiraayo haddaysan nabadgelyo jirin wax jiraayo haba yaraatee malaha marka saa daraaddeed waxaan rabnaa eh, dadweynaha gobolka baay iyo dadweynaha degmada baydhabo oo runtii sida hore loo cabiray anigana aan ognahay qof kastana uu ka marqat- markhaati kacayo ah dad nabadda jecel dad nabadda jecel ah in nabadda sida hadda gobratooruhu hortiina idink- uu- uu idinkaga ammaanay oo uu yidhi go- dadkaani nabadda maanta jirtaahi iyo inta nabad ahe jirtaa dadkii sababta u ahaa oo keenay waayo inaad sii laba laabtaan inaad nabadda ka qayb qaadataan inaad ciidamada qaybaheeda kala duwan aada la shaqaysaan inaad ciidamada taakulaysaan inaad ciidamada tabantaabisaan inaad ciidamada warka iyo xogta jirto dhabta ah oo ka jirto guryaha iyo deegaanada iyo xaafadaha iyo luuqyada aa usoo sheegtaan maxaa yeele annagu guri kasta iyo askari kama dhigi karno soo run maaha guri kasta iyo askari lagama dhigi karo laakiin guri kasta iyo askari waxaa lagu noqon karaa marka bulshadu ay dareento nabadda inay ayada leedahay bulshadu markay dareento askariga inuu askarigoodu yahay askartana waxaan kula dardaarmi lahaa askari aan bulshadiisa haysanin askari ma aha askarta waxaa la rabaa bulshadooda inay u turaan bulshadooda inay u naxariistaan bulshadooda inay ka mid noqdaan bulshadooda inay soo jiitaan ayaa askartan laga rabaa ciidanka ciidanka noocyadiisa kala duwan laga rabaa gaar ahaan weliba ciidanka booliska oo ah ciidanka mar kasta la mataanaysan ee, ciidanka ee, dadweynaha la mataanaysan oo dadweynaha la nool oo dadweynaha ka warqabo oo dadweynaha ku dhex jiro si gaara waxaan kula dardaarmayaa inuu noqdo ciidankii ku sifooba sidii loogu talagalay ka shaqeeya waajibaadkii loogu talagalay inuu noqdo ayaan si gaara kula dardaarmayaa ciidamada kale ama ha ahaada nabad sugidda ama militarigana sidaasoo kale ayaan kula dardaarmayaa waad ogtihiin annaga waddankanagu weli xaalad dagaalaa lagu jiraa maadaama xaalad dagaal lagu jiro oo duruufuhu ay si yihiin ciidamadanadu waa ciidamo hal tiim camal isku ah oo isku hal shaqo wada qabtaa sidaad ogtihiin ciidanka militariga waxaa loogu talagalay waddanka inuu xuduudihiisa ilaaliyo laakiin maanta wuxuu shaqo ka hayaa degmooyinkii iyo xaafadihii iyo midkii buu shaqo ka hayaa duruufta ayaa sababtay duruufta haddii laga baxo waajibaadkiisii qaranka uu u idmaday ayuu u laaban doonaa oo u laaban doonaa laakiin maanta wuxuu taakulaynayaa oo tabantaabinayaa oo gacan siinayaa oo garab siinayaa ciidankii booliska iyo ciidankii nabad sugidda oo ayagu ay ahayd maandheedkooda iyo waajibaadkooda inay nabadgelyada gudaha sugaan xataa ciidanka nabad sugidda talagalkaasa shaqada loogu talagalay waxay tahay xuuraan iyo xan iyo inuu dhacdada iyo falka iyo faldembiyeedka intuusan dhicin inay ka war keenaana loogu talagalay ciidanka booliska waaye ciidanka ammaanka muuqda loogu talagalay inay qabtaan nabad sugidii laftirkeeda had waa artaan waxay u shaqaysaa qaab military iyo qaab boolis iyo qaab shaqo kastay qabataa waxaasoo dhan duruuftaas sababaysa hadday xaaladda nabadgelyada ka- deg- degto ciidan kasta waajibkiisuu qabsan doonaa cid walbana waajibkeeda ayay qabsan doontaa marka waxaan rabaa ururada bulshada gaar ahaan haweenka haweenku waa cududda ugu weyn ururada bulshada waa dadka ugu qiimaha badan waa dadka ugu qaayaha badan runtii dowladdanada hadda annaga aan ka soconnana haweenka waxaad ogtihiin door aad iyo aad mug u lahaan siinay waxaana rabnaa doorkaas muggale ee laga siiyey heer qaran inaan heer gobol iyo heer degmo usoo dejinaan rabnaa insha allahu tacaala wax diidaya wax diidaya iyo meelay ku qorantahoo mamnuucaysa gabar inay gobortooro gobolkan ka noqoto male guddoomiye degmo inay ka noqoto male inay ummaddan hogaamiso male meel ay ku qoran tahay dastuur diidaya male idinkaa laydinka rabaa kartideedii iyo awoodeedii iyo galaankiilkeedii iyo midkigeedii inaad la timaadaan idinkaa laydinka rabaa bulshaduna hadda biseylay gaartay way arkeen gabdhaha doorka iyo qiimaha iyo sharafta ay ku fadhiyaan way arkeen waagii hore waxoogaa gabdhaha xusulka la gelin jiray hadda waa laga baxsaan filaayo marka eh, aad iyo aad u mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad marar kalaan kulmi doonaa ilahay haduuna gaarsiiyo waxaan rabnaa dhammaan dadkao dhan inuu lagu salaamo waxaan salaan idinkaga sidnaa madaxdii qaranka madaxweynihii ra-iisul wasaarihii guddoomiyihii baarlamaanka dhammaantood ayaan salaan idinkaga sidnaa salaantaas inaad noo guddoontaan waa rabnaa wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu